markaana cabdulaahi soomaali hayaan dhankiisa soo dhaweynaya cabdulaahi filimka waxaa ka soo muuqday tacadiyo badan oo uu geystay maraykanka haddaba waxa aad qiimaysaa farqiga u dhexeeya xuquuqul insaanka uu sheeganayo iyo tacadiyada lasoo bandhigay ee uu ku kacayo
bismillaah horta qofku markuu wax sheegto ee waxaa la fiiriyaa ficilkiisa haddii nintubaa ka cunayaa asigoo canka ay u saaran tahay uu ku yidhaahdo waxaan ka hortegayaa cudurrada ka dhasha cunista tubaakada dee waad u jeeddaa inaanu cudur ka hortegaynin qofka caqli bartiilana wuu gara karaa meesha waa mid midda kale xaquuqul insaanka waxa loogu yeero ee qaramada midoobay ansixisay maraykanka iyo reer yurub iyo inta la halmaashaana ay sheegaan in ay u doodayaan islamarkaana ay dhaqan gelinayaan mar waxau ka dhigan yahay hangool ciddii la doono luqunta inta looga qabto ee gidaarka lagula riixo ama qoorta inta laga soo gelsho dhinaca uu ka galolaya hangoolku ee lagu soo jiido waxaad la socotaa maraykanku in markii ciraaq uu ku duulayey uu sheegayey in saadaam xuseen madaxweynihii xilligaas ee ciraaq waa laba kun iyo saddexdi uu ku eedeynayey in kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii uu tuulo ka tirsan dalka ciraaq ee ka geystay waxa maraykanku uu xasuuq ugu yeeray waxaa su-aal ah markii ciraaq uu yimiday maraykanku muxuu ka geystay meequu dilay imisuu dhaawacay imisuu jirdilay imisuu kufsaday imisuu barakacshay dalkii oo idiluu dulmiyey haddii saadaam xuseen waxyaabihii lagu eedeynayey ay ka mid ahayd marka in uu dad xasuuqay asigu macaane iyo biyo buu siiyey reer ciraaq asiga ayaa dalka jabaan magaalooyin waaweyn oo ku yaalla oo horashiimo iyo nagasaaki kale ah waxa uu ka geystay duqayn nukleer ah waa dalka keliya ilaa iyo iminka inta la ogyahay hubka nukleerka isticmaalay ee dad laba boqoloo kun oo qof gaaraya ee ku laayay haddana asiga wuxuu leeyahay anaa calanka waxaan u sidaa xaquuqda aadanaha marka dadku waa inay ogaadaan in maraykanka iyo reer yurub ay maanta ka dhigan yihiin kuwa dugaaga ugu waaweyn dugaaga kuwa waaweyn maxay sameeyaan duurjoogta kale ayay cunaan sida maarata ugaarta iyo daanyeerka iyo qaansiirka iyo wixii lamid ah haddana ayaga qudhooda isuma aabba yeelaan marka haddii dugaagaa dhacay kudhiglaha uu sheegto in xaquuqda xayawaanaadka uu ilaalinayo ka waran dee warka maraykanka xaquuqul insaanka ayaan ilaalinayaa ahna dee sidaasuu ka dhigan yahay ka waran haddii boqol neef oo ariga oo meel ku xaraysan waraaba inta xerada u soo galo uu boqolkaba laayo islamarkaana uu ku doodo in uu ka shaqaynayey sidii ariga meel biyo iyo baadla loo gey lahaa cuduradana looga dawey lahaa marka xaquuqul insaanka ay sheeganayaan reer galbeedka maraykanka ugu horeeyo waa afka baarkiisa waxyaabo kale oo badan ayaana ku hoos juugan waxaa ka mid a xaquuqul insaanka waxa ay ku sheegaan freedom of expression amaba xorriyatul qowlka xorriyatul qowlka waxay yidhaahdeen qof waliba waxa uu doona ayuu ku hadli karaa hadafka laga leeyahana waa inay bannaystaan in ay caayaan nabigeena moxamed sala allahu caleyhi wasalam in ay allah subxaana wa tacaala ay wax ka sheegaan in ay qur-aanka kariimka ee allah subxaanahu wa tacaala uu inoo soo dejiyey dhaleeceeyaan oo ay wax ka sheegaan iyo wixii la mid ah waxaa kaloo arrimaha xaquuqul insaanka waxay ku sheegaan lagu ilaaliyo ka mid ah in dadka qowmaluudka ah oo ay helaan waxay ugu yeeraan xaquuqdooda islamarkaana aan la takoorin maxaa yeele haddii la takooro waxaa meesha ka baxaya dhaqan xumada ay faafinayeen oo reer galbeedku ay qarash badan ku bixiyaan in ay bulaasho